maamulka la magac baxay somalilan ee uu hogaamiye muuse biixi cabdi ayaa lagu eedeeyay inuu isku dirayo beelaha walaalaha ee wada dega deegaanadii degmooyinka dhacdhulka waqooyi galbeed ee soomaaliya muuse biixi cabdi ayaa bulshada ku eedeysay in dhulka waqooyi galbeed uu ka wado eexasho xagga qabiilada ah isagoona dhowaan socdaal ku tegay magaalada burco ayaa waxa uu khudbadiisa gebi ahaan kaga hadlay hal reer oo keliya waa sida ay bulshada hadalka u dhigeen qaar ka mid ah bulshada oo la hadlay saxaafadda ayaa ka warbixiyey dhibaatada uu muuse biixi ku hayo bulshada iyagoona sheegay in toddoba san uu xilka hayo aanay jir wax wanaagsan uu qabtay war ninkaasi nin ummadda iska horkeenayuu ahaa ninkaasi khudbadiisii burco uu ka hadleeyey ummaddu waa yaabtay waxay ka hadleeyeen reer qura buu ka hadleeyey khudbadiisi kuna bilaabantay kuna dhammaatay waxaana layahay ninkan saxane hawshiisii isagu saasuu ku watay saxanuu iska yahay laascaanodu waa maqlayseenoo wixii ka dhacay wuxuu yidhi waa caadi waxa allo wuxuu toddobadaa sane uu dalka haystay isaga iyo inanka ahayd waxay u sheegaan garan waaye aan ahayn xamar baa lagu wadaa xusbigaasi xamar buu ku socdaa xusbigaasi xamar buu ku wadaa bal wax allo waxay dadka toddobadaa sano isla soo hortaagaan waa garan layihiin muse biixi cabdi waxaanu leenahay de madaxweyne waxaa doorasho doon maaha waa dagaal iyo iska horkeen ummadeed waxaanu ka digaynaa ama se aanu shacabka leenahay war waxaa madaxweynuhu shubayo ee hadalkaa u shubayo hadal maaha ina qanciya su-aashii shalay laanta afka soomaaliga ee b b c-da ay weydiisay waxuu ku hadlay waad maqlaysaana wuxuu yidhi sax baan u arkaa waxaa weeye haddii somalilan giraan laga dhigo dhulka lala goyna wuxuu u arkaa sax waxaan kuu sheegayaa ninka kan marka hore ayuu xaaraan ku qaatay dalka oo dulmi ayay ahayd wuxuu uku fuulay qabyaalad iyo musuq maasuq iyo kala qubis iyo beelo walaala iskudirkood iyo burbur maalintuu u qabsaday xataa ilaa iminka oo toddoba sano ay ka soo wareegtay ayuu ku weeday ummadda waxaa muddooyinkii dambe sii xoogaysanaya cabashooyin ka soo yeeraya bulshada degan dhulka waqooyi galbeed ee soomaaliya dhowaan aheyd markii uu wax iska caadiha ku tilmaamay muuse biixi xasuuq ay ciidamadiisa ka geysteen laascaanood